waxaan jecelahay inaan ka hadlo siyaasiyiintan een, ka soo jeeda beesha dhulbahante Ee, marba un lo odhanayo hebel baa maanta een, ka degay gaalkacyo garoowe ka degay waxaan leeyahay een, siyaasiga dhulbahante hadduu wax qoonsado ama wax xuquuq maqan ama een, een, nidaamka fahmi waayo isagoon tegin oon garoowe ka degin oo halkan joogo ha ka sheegto halkan xaqiisu miiska halkan ku qallibaan haddii kolba leehdo maanta hel baa tago diyaarad raacay gaalkacyo ka degay waxay muujinaysaa dalkan inaan waxba kulahayn dalka waxbay ku leeyihiin waa in qoomiyad ka tirsan qoomiyada reer somalilan wixii ay tabanayaan siyaasiyiintoodu iyagoo aan cadhoonin oon diyaarad raacin oon kolba b b c laga naadinin halkana ka sheegtaan oo miiska halkana qallibaan waa ku gorgortamaan halkan markay taasu hirgasho waxay muujinaysaa taas waxay markhaati ka furaysaa inuu dhulbahanta ka mid yahay reer somalilan marka si ay maalinba siyaasiga diyaarad raaco gaalkacyo ka dego dee ammaana loo arkaaba waddanka bay ammaano ku yihiin waxaan u soo jeedin lahaa siyaasiyiinta beesha dhulbaante in ay ka tanaasulaan een, goosashadan kolba intay halkan xil ka qabtaan ay baxsanayaan haddana tegayaan garoowe tegayaan halkan ha ka gorgortamaan mowqifkooda halkan ha ka caddeeyaan halkan ha ka een, haddii miiska ha qallibaan halkan wax xuquuqda ay leeyihiin iyo waxa maqan ee ay tabayaan ha wax way ka maqan yihiin waa run xuquuq badanoo beeshu leedahay ama gobolladaasu ay leeyihiin inay maqantay muran kama joogo laakiin halkana ka ha- halkana ka caddeeyaane iyay ka caddaynin waddan kale taas waxa iyagay u tahay nusqaannimo shakhsiyad ahaan bay u xun tahay gobol ahaan bay u xun tahay beel ahaan bay xitaa u xun tahay iyaga oo mowqifkooda caddaynaya oo xuquuqda ka maqan in, in, in, in sheeganaya halkana ka sheegan gudaheeda iyay goosanin halkan miiskaa ka qallibaan Anu- saaka waxaan usoo jeedin lahaa talo siyaasiyiinta dhulbahantay in ay arrinta noocaasoo kale ah, ama beesha dhulbahantaba inay ka tanaasulaan arrinta noocaasoo kale ahoo wixii ka maqanay gudaha ka